dowladda etoobiya ayaa sheegtay inay waddo qorsho ay deegaanadooda dib ugu soo celinayso tobannaan kun oo ruux oo ku barakacay colaaddii xooganeyd ee gudaha dalkaasi ku dhex martay qowmiyadaha oromada iyo soomaalida guddoomiyaha guddiga maaraynta musiibooyinka ee dalka etoobiya mithuku kasa ayaa xusay in dib usoo celinta dadka ay saameeyeen colaadihii ka dhacay xadka labada dal ay u dhici doonto qaab nabadgelyaha wasiirka isgaarsiinta ee dalka etoobiya negeri lenjo ayaa sheegay in ciidamada milatariga iyo kuwa booliiska ee dalkaasi la dhigay xadka oromada iyo soomaalida oo gaaraya masaafo dhan kun iyo shan boqol oo kilomitr si loo xoojiyo amniga oo aysan halkaasi colaad kale ugu dhicin qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ayaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaa u dhexeeyey muran xoogan oo la xiriira dhinaca xuduudaha dhulka dagaal xoogan oo labada qowmiyadood ku dhex maray bishii sebtembar ee sanadkan ayaa waxaa uu galaabtay nolosha ku dhowaad boqol ruux oo labada dhinaca halka kubanaan kalena ay ku barakaceen